wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland ayaa tababar aqoon kororsi u qabatay shaqaalaha iyo maamulka dowladda hoose degmada kismaayo tababarkan oo ku saabsan wacyigelinta qaabdhismeedka qorashayaasha degmooyinka heer deegaan ayaa waxaa daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane waxaana wehelinayay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo najiib barre salaad cabdiwaaxid maxamed dhaqane agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa kula dardaarmay dhammaan kasoo qaybgalayaasha tababarka inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan muddada uu socdo tobabarka waa tababaradii maalmankii hore baan sheegaynay oo degmada u socday oo waaxyaha kala duwan degmada shaqaalaha iyo dadka kaleeto ee la shaqeeya lagu tababarayay marka kan wuxuu gooni u yahay waaxda arrimaha bulshada ayuu gooni u yahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa in laga qayb galo oo si fiican tababarkaas looga qayb galo haddii la yidhaahdo inta uu yahay waxaa xiriirin doonaa macalimiin iyo dad kale wasaaradda ka socda oo gabdho iyo wiilal iskugu jira marka insha allahu yaanan u kala tegin waxaan rajaynaynaa inaad si fiican uga qayb gashaan kuwii horena wixii laga faa'iideeyey oyadna waa ogaan doonta hadduu ilaa yidhaahdo hadduu ilaa idmo marka maalmaha soo socda annaga keliya ma aha waxaa qayb ka ahaan doona tababarka dadkii xamar aaday agaasimayaashii waaxyaha oona hadda inuu nagala joogo haa uu nagala joogo ayaa qayb ka ahaan doona oo wixii ay soo barteen bay inoo sheegi doonaan hadduu ilaa yidhaahdo agaasimayaasha beriyaa noo yimaadaan hadduu ilaa idmo marka iyo beri dambe wixii ay soo barteen bay marka iyagana yay noo sheegi doonaan la soo baray marka halkaasaan marka ka soconayna hadduu laa yidhaahdo tababarka ujeedka laga leeyahay waxaa weeye waa sidii muxuu kordaay ee degmada loogu samayn lahaa qorshe horumarineed oo howleed marka ayaanu waxaan samaynay qorshe howleedkii iyo miisaaniyadeedkii oo qiyaas ah oo degmadaan samaynay oo surkaanay dadkii tuulooyinka ka imaanaya kuwii naqaakiinay nala joogay haddana labadan hadda islaba socdaan marka waxaa weeye insha allah arrimaha bulshada qaybta abaan ku qorana haddii laa yidhaahdo marka waxaan rajaynaa insha allahu inaad ka soo qayb gashaan qaybgal wanaagsan inaad si fiican ooga qayb gashaan